أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان المكي الشافعي رحمه الله تعالى كتاب الصيام هذا متكني كتاب الصيام وصومك كتاب كيسي waxaa sheekhu uu soo dhammaystiray qismigii salaaddii iyo dahaaradii axkaamtoodii ayuu sheekhu soo dhammaystiray halkan wuxuu doonay sheekhu inuu ka guda galo axkaamta uu iska leeyahay soomka soomku wuxuu ka mid yahay cibaadaadka qadiimiga ah bimacnaa laysa khaasan bi hadihi alumma almuxamadiya ummaddan nabigeenu sala allahu calayhi wasalam soomku khaas kuma ahan bal waxaa soomi jiray ummadihii innaga naga horreeyey way soomi jireen sida ilaahayba qur-aanka inoogu sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun oo ilaahay ayaddaa wuxuu inoogu sheegay kamaa kutiba cala aladiina min qablikum sidii soomka loogu farad yeelay ummadihii idinka horreeyey idan marka soomku siduu innaga waajib noogu yahay ayaa wuxuu waajibku u ahaa ummadihii innaga naga horreeyey soomku marka awalulislaam waajib ma uusan ahayn islaamka bilowgiisii bal waxaa la farad yeelay oo la waajib yeelay sanadkii labaad ee taariikha hijriga ah yacni nebigeenna sala allahu calayhi wasalam markuu ka soo haajiray magaalada maka almukarama ee u soo haajiray magaalada madiinatulmunawara sanadkii labaad ayaa la farad yeelay ramadaanka nebiga marka sala allahu calayhi wasalam wuxuu soomay ilaa sagaal sano sagaal sano ayuu soomay nebigu sala allahu calayhi wasalam sagaalkaas sano oo nebigu uu soomay sala allahu calayhi wasalam bilahaas dhammaantood waxay ahaayeen waxay ku dhammaanayeen labaatan iyo sagaal labaatan iyo sagaal maalmood ayay ku dhammaanayeen ilaa hal sano maahane hal sano unbaa soddon yacni buuxo ahayd oo soddonka la dhammaystiray laakiin inta kale waxay ku dhammaanayeen labaatan iyo sagaal wuxuu ku yidhi sharxu furida ramadaanu ramadaan waxaa la waajib yeelay fi sanati athaaniya min alhijra sanadkii labaad ee hijriyada fasaama nebigu wuxuu soomay sala allahu calayhi wasalam tisca siniina sagaal sanuu soomay nebigu sala allahu calayhi wasalam lianna muddata muqaamihi bilmadiina maxaa yeelay muddada uu joogay magaalada madiina nebigu sala allahu calayhi wasalam waxay ahayd cashru siniina toban sano wa tiscu kulluhaa nawaaqis sagaalka sano oo nebigu uu soomay sala allahu calayhi wasalam dhammaantood waxay ahaayeen kuwo naaqis oo labaatan iyo sagaal maalmood ilaa sanatan fa kaamila hal sano unbaa soddonka uu nebigu soomay sala allahu calayhi wasalam halkaasana waxay ahayd kaamil qaala shaykhu raximah اllahu tacaala laa yajibu sawmu ramadaana ramadaan soomkiisu ma waajibayuu yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala ilaa cala almuslimi qof muslima maahane qof kale ramadaan soomkiisu waajib kuma ahan cala almuslim la yidhi maxaa baxay qofkii gaalka ahaa qofka kaafirku wuxuu dayacay soomka wax ka weyn oo towxiidkii ah towxiidkii uu dayacay sidaas awgeed isaga loogu yeeri maayo soomka u kaaliyo waxaa la leeyahay marka hore soo islaam muslimkaasoo haddana albaaliqi ee qaangaaray waxaa kaloo shardiga qofka muslimka ah marka la leeyahay ramadaanku waajibu ku yahay inuu qaangaar yahay waa shardi qofku hadduusan qaangaarin soomku waajibkuma ahan muslimkaasoo haddana alcaaqili ee caqli leh inuu caqli leeyahana waa shardi waxa baxay hadduu qofku uusan caqli lahayn oo iska waalan yahay oo majnuun uu iska yahay isaguna soomku waajibkuma ahan muslimkaasoo alqaadiri awooday cala sawmi soomkana awood u leh qofku inuu soomi karo oo soomka uu awood u leeyahana waa shardi maxaa baxay qofku hadduu iska xanuunsan yahay hadduu iska xanuunsan yahay oo soomkiiba uusan awood u lahayn ama waayeel uu yahay waa qof waayeel oo aan soomi karin hadduu qofku xanuunsan yahay qadaa laga rabaa inuu soo qadeeyo ayaa la doonaya hadduu qofku waayeel yahana oo soomkii uusan awoodi karin wuxuu ku bedelanaa raashin inuu bixiyo fideyo muslimkaasoo alqaadiri ee awooda cala sawmi soomkii awooda muslimkaasoo haddana aldaahiri ee nadiif ah oo daahir ka ah min alxaydi waannifaasi xayd iyo nifaas daahir ka ah haweeney haddii ay xaa'ido tahay ama ay nifaas ay qabto haweentaas iyaduna ramadaanku soomku waajibkuma ahan soomkii waajibkuma ahan laakiin markii ay ka daahirsato xaydkii iyo nifaaskii ayaa waajib waxaa ku noqonaya inay soo qadayso inay soo qadayso ayaa waajib ku no ah waidaa waktigii tama shacbaanu shacbaan hadduu taam noqdo halaaثiina soddon xaal uu yahay uu taam noqdo shacbaan wuxuu rabaa sheekhu halkan inuu ka bilaabo ramadaan maxaa la dhihi karaa goormaa la dhihi karaa ramadaanku wuu dhashay ama ramadaanku wuu waajibay goormaa la dhihi karaa waidaa waktigii tama shacbaanu shacbaan hadduu taam noqdo halaaثiina soddon xaal uu yahay oo yowman min yowmin maalin ah soddon maalmood haddii shacbaankii uu taam ku noqdo ow amase ra'al hilaala ama bishii uu arko cadlun ruux caadil ah qof caadilhu uu bishii arko wa habata alhilaalu hilaalkii bishiina ay ku sugnaato cinda alqaadi qaaligii agtiisana lagu xaqiijiyo bishii inay dhalatay wajaba sawmu soomku wuu waajibay calaa cumuumi innaas dadka guud ahaantoodu soomku ku waajibay oo qof markaad diidi karta soomkaasi ma jirto hadday diiddana way ku dembaabi waa mas'alatu cumuumi innaas wey yacni sheekha wuxuu rabaa laba mas'alaba inuu kala qaado labada mas'aluu doonayo sheekhu inuu kala qaado waxaa weeye mar soomku uu waajib ku noqonayo calaa cumuumi innaas oo qof diidi karaa uusan jirin qofkii diidana uu ku dembaabayo iyo mar soomkii uu waajib ku noqonayo qofkii rumaysata uun bishii inay dhalatay qofkii rumaysata bishii inay dhalatay uu waajib ku noqonayo iyo qof uu waajib dadkii oo dhan mar uu ku yahayo ama rumayso ama ha rumaysana marka la leeyahay cumuumu nnaas ayuu soomkii waajib ku yahay qofkii diidana wuu dembaabi la leeyahay masaladaasuu sheekhu kuu soo hormariyo wuxuu ku yidhi shacbaan haddii la xaqiijiyo inuu soddon buuxa uu ku dhammaaday dadkao dhan waxaa waajib ku noqonaya inay markaas soomaan masalada labaadna waxaa weeye waa bisha aragtideedii haddii qaadi agtiisa lagu xaqiijiyo hal qof oo caadil ah ayaa wuxuu xaqiijiyey qaadiga intuu u tegey inuu bishii arkay qaaligiina wuu ka xaqiijiyey qaadigii marka iclaamuu sameeyo ogeysiis iclaamuu sameeyo wuxuu yidhi waxaa agteyda ku sugnaaday bishii inay dhalatay oo qof caadil ah ayaa bishii ii sheegay inuu bishii arkay iclaamkaas iyo ogeysiiskaas uu bixiyey qaaligu xugun ahaan wuxuu keeni cumuumu naas inuu soomkii waajib uu ku noqdo cumuumu naas inuu soomkii uu waajib ku noqdo fa in lam yahbut masalada labaad uu sheekhu ka hadlaya waxaa weeye mar qofkii rumaysata qofkii rumaysata uun uu ku waajibayo soomka fa in lam yahbut hadduusan sugnaanin alhilaal bishii haddaysan sugnaan cindahu cinda alqaadi qaali agtiisa hadduusan hilaalkii ku sugnaanin wajaba soomku wuxuu ku waajibaa faqad oo kale ah alraa'i qofkii arkay ayuu ku waajibaa wajaba alraa'i cala araa'i wey meesha calaa'a ka maqan wajaba soomkii wuxuu ku waajibay faqad oo kale ah cala araa'i qofkii bisha arkay iyo wa calaa man shaksina wuu ku waajibay shaksigaasoo sadaqahu ee rumaystay qofka raa'iga ah oo bishii arkay rumaystay faqad oo kale ah waa mas'alo marka sheekhu wuxuu ka hadlay soomkii dad gaara uu ku waajibay oo cumuumu naas uusan ku waajibayn masaladaasi maxay tahay qaali agtiisa laguma xaqiijin qaali agtiisa soomkii laguma xaqiijin oo bishii inay dhalatay qaali xaqiijiyey ma jiro laakiin waa dadka shacabka ah oo isla dhex maraya dadkii shacabka ahaa ayaa isla dhex maraya qofkaasi marka qofkii arkay ayuu soomku markaa ku waajibay bishii arkay iyo qofkii rumaysta qofkii arkay bishii iyo qofkii rumaysta qofka uu ku waajibay markaa ma noqonayo soom si guud ahaanba dadkii la leeyahay waajib uu ugu yahay faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saaro wa shuruudu sixati sawmi soomka ansixidiisii shuruuddiisii sitatun lix wey halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu ka guda galo shuruudaha soomka uu ku ansaxayo marka la leeyahay yacni soomka qofka uu ka ansixi waxaa loo shardin lix shardi alأwalu shardiga ugu horeeya alislaamu islaamnimow shardiga ugu horeeya waxaa shardiga qofku inuu yahay qof muslim ah hadduusan qofku muslim ahayn uu yidhaaho waan iska soomi soomkii kama ansaxay gaalada qaybo ka mid ah sida tusaale ahaan qoladan madhabka kaathooliga aaminsan waa qayb kirishtanka ka mid a way soomaan laakiin soomkeedii cuquubo mooye wax kale u siyaadin maayo leannahu qofku hadduusan muslim ahayn wax sooma oo ka ansaxayaa ma jira wathaani shardiga labaad attamyiizu kala soocidu waxaa shardiga qofku inuu wax kala sooci karo oo caqli u leeyahay qofku hadduusan caqli lahayn maalan waa qof majnuuna iska waalan soomkii kama ansaxay ama waa qof sabi hayri mumayis waa saqiir aan gaarin xadkii caqliga saqiirka ad xadkii caqliga hadduu gaaro salaaduna way ka ansixi soomkuna wuu ka ansixi laakiin saqiirku hadduusan xadkii caqliga uusan gaarin soomku kama ansaxay wathaalithu shardiga saddexaad annaqaa'u ka daahirsanaan min alxaydi xaydkii daahir laga yahay wanifaasi dhiig umuleedkiina daahir laga yahay jamiica nahaari maalinta dhammaanteed waa inay haweenku ay daahir ka yihiin xaydka iyo nifaaska shardiga saddexaad waxaa shardiga haweenaydu marka la leeyahay soomkeedu way ansixi waa in xayd iyo nifaas ay daahir ka tahay jamiica nahaar maalinta dhammaanteed yacni maalinta dhammaanteed ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye haddii maalintii ay tidhaaho haaf ka mid ah qayb ka mid ahan waxaan ka ahaa xaa'ido oo dhiig aan ka qabay qaybtii niskii kalena daahiraan ka ahaa ay tidhaaho ma laga yeelay jamiica nahaar inay daahir taha shardi ah maalintoo dhan waraabicu shardiga afraad anniyatu niyow shardiga afraad ee qofku soomka uga ansaxayo qofku waa inuu niyeysto soomkii dee camal niyo la-aan ah waan soo marnayoo salaad ha noqdo weesaqaad ha noqdo qubays ha noqdo soom ha noqdo xaj camal niyo la-aan ansaxaya maba jiraan innama alacmaalu binniyaati wuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam والرaaبicu shardiga afraad الniyaةu niyow watasixu waxaa ansaxaya niyaةu siyaami tadawuci soomkii sunnada ahaa niyadiisii way ansixi qabla zawaali qoraxda zuulideedii ka hor niyada soomka sunnada ahi way ansixi muxuu ula jeedaa sheekha masaladan ulajeedada uu ka leeyahay waxaa weeye soomka wuxuu u qaybsamaa laba qaybood midna waa waajib midna waa sunno soomku hadduu sunno yahay waxaa la niyeysan karaa duhurka wixii ka horeeya duhurka wixii ka horeeya waad niyeysan kartaa maalan subaxii saddex saac afar saac oo subaxnimo ayaa waxaad ogaatay inaadan yacni waagu sidii u bariyey waxba aadan cunin waxna aadan cabbin oo waxa wax afuriya oo soomka afuriya inaadan samayn ayaad ogaatay markaasaad waxaas tihi xalana waxba ma aadan niyeysane haddana saddex saac iyo afar saac oo subaxnimoa la mariyay maad soom sunnaa iska niyeysatid soom sunnaa maad iska niyeysatid maadaama wax soomka burinaya aadan saakoo dhan aadan samaynin way u bannaantah waa niyeysan karaa xilligaas marba hadduu soomku yahay soom sunno ah qabla duhri way ansixi in la niyeysto leannahu maxaa yeelay nabigeena sala allahu calayhi wasalam guriga caaisho intuu yimaado sida xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen uu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhihi jiray wax cunto ah guriga miyaa yaalla markii nabiga lagu yidhaaho sala allahu calayhi wasalam wax cuntaa maanta guriga ma yaallaan idan ana saa'imun waa iska soomaahu dhihi jiray nabigu sala allahu calayhi wasalam oo waxaan niyeysanaa inaan iska soomo waa qabla duhri qabla duhri w bishardi an laa yatacaadaa qofku inuusan qaadanin shardigeeda ayaa niyadaasi ku ansixi mufdiran shay afuriya qablahaa qabla niya niyada ka hor waa inuusan samaynin wax soomka buriya marka la leeyahay saddex saac iyo afar saac oo subaxnimo soomka sunnada waa la niyeysan karaa waxaa shardiga qofku niyada ka hor inuusan samaynin wax soomka buriya oo qofku uu ku afuri lahaa amaa haddii qofku wax soomka buriyo niyada ka hor uu soo sameeyey waxbuu soo cunay waxbuu soo cabbay ama jimaacuu sameeyo haweentiisii uu jimaacay dee ma ansaxayo soomba ma jiro markaas soomba uma jiro wwuquucuhaa wuquucu niyati tadawuc wa wuquucuhaa wuquucu niyati siyaami tadawuci soomka sunnadaa niyadiisii niyadaa dhicitaankeedii oo fi leyli habeenka dhexdiisa laakiin niyadu inay dhacdo ayaa afdalu fadli badan wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala iyadoo aanu soo sheegnay soomka sunnada ah in la niyeysan karo duhurka wixii ka horeeya haddana sida ajirka badan waa in habeenkii la niyeysto haddaadba sunno soomayso xilliga habeenka inaad sii niyeysato ayaa kuu fadli badan wayajibu waxaa waajibaya fii siyaami alfariida kii la farad yeelay soomkiisii fariida waa faciila bimacnaa mafcuula faciila bimacnaa mafcuula wayajibu waxaa waajibaya fii siyaami alfariidati bimacnaa almafruuda kii la farad yeelay soomkiisii waxaa ku waajibaya tacyiinuhu tacyiinu soom soomkaa magacaabidiisii waa waajib bimacnaa ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye soomku hadduu faradba yahay oo uu waajib yahay waa inuu nooca uu yahay aada magacaawdo ood niyada ka magacaawdo waajib wey liannahu soomka waajibka ahi waa anwaac waxaa ka mid a soomu lkafaara kafaara masalan ku gashay ama ha noqoto kafaaratu dihaar ama ha noqoto kafaaratu lqatli oo qof muslima aada dishay oo laba biloodaa soomka lagugu leeyahay waxaa jira soomka waajibkaa nooc la yidhaha sowmu nadri oo qofku uu ku nadray inuu soomo waxaa ka mid a soomka waajibka midkan macruufka ahee ee ramadaanka ka mid a intaasoo dhan waa soomyaalo fara badan ee waajiba hadduu marka soomkuba waajib yahay nooca uu yahay in aad magacaawdid oo niyada aad ka magacaawdid waajib wey hadduu ramadaan yahay waxaad niyeysanee soomkii waajibkaahi ramadaan inuu yahay haddii kafaara uu yahay waxaad niyeysanee soomkii kafaara gudka inuu yahay haddii uu yahay soom aad ku nadartay waxaad niyeysanaya soomkii nadarka inuu yahay noocuu yahay inaad niyeysato waajib wey wa wuquucu niyatihi niyati siyaami alfariida soomka faradkaa niyadiisii niyadaa dhiciddeediina waa waajib fii juz-in qayb dhexdeeda ay ku dhacdo qaybtaasoo min alleyli habeenka ka mid a waxaa kaloo sheekhu uu ku leeyahay waxaa waajiba in la niyeysto qayb habeenka ka mid a intii habeenku uu baaqi yahay habeenku intuusan kaa dhammaanin inaad soomka waajibka aada niyeysataahay waajib walafdalu midka fadliga badan walafdalu midka fadliga badan laakiin wuquucuhaa niyada dhicitaankeeda fi huluthi qaybta inay niyadu ku dhacdo ayaa wanaagsan huludkaasoo alakhiiri ee habeenka ugu dambeeya habeenka saddex meelood markii loo qaybiyo qaybta ugu dambaysa in la niyeysto soomka waajibka ah sidaasaa fadli badan waa xilliga la suxuranayo xilliga la suxuranayo sidaasaa wanaagsan laakiin mar walbaba uun habeenkii saacadihiisii qayb ka mid a inay niyadu ku dhacdaahi waajib wey liannahu xadiiskii nabigeenu sala allahu calayhi wasalam ee abu daawuud uu sunankiisa ku warinayo wuxuu ahaa man lam yubayit isiyaama qabla alfajri falaa siyaama lah qofkii salaada subax ka hor aan niyeysan soomka ramadaanka falaa siyaama lahu soom ka ansaxayaa ma jiraanuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam walkhaamisu washardu alkhaamis shardiga shanaad alimsaaku ka afaysashow can ilmuftiraati waxyaalaha afuriya kullihaa dhammaantood in laga af in laga afaysto waajib waa shardi min alfajri fajarka laga bilaabo ila alguruubi ilaa qoraxda dhicitaankeedii laga gaaro shardiga shanaad waxaa kaloo shardi ah qofku inuu wax walba ee soomka ka burinaya waa inuu iska ilaaliyo laga bilaabo salaada subax dhalashadeedii ilaa gabalku uu ka dhaco waa inuu iska ilaaliyo wax soomka ka buriya wasaadisu shardiga lixaad dukhuulu lwaqti waqtigii gelitaankiisii wey waxaa kaloo shardi ah ramadaan tusaale ahaan markaad soomaysid waa in ramadaanka waqtigiisii la gaaray isagoo ramadaankii weli wakhtigiisii aan la gaarin oo shacbaankii lagu dhex jiro haddaad tidhaaho ramadaankii aan sii soomi ma ansaxayo in wakhtigii la gaaro shardi wey aw amase wujuudu sababi ama sabab helitaankiisii ayaa shardi ah fii sawmi alfariida soomka waajibkaa in sababtii waajib yeelaysay in la helo ilaa soomyaalka waajibkaa waxaanu sheegnay waxaa jira soomyaal fara badan oo waajiba oo aan ramadaanka ahayn waxaa ka mid a soomkii kafaarada waxaa ka mid a soomkii nadarka waxaa ka mid a soomkii tarku waajib min waajibaati اlxaj waajibaadkii xajka waajib ka mida qofka hadduu ka tago sooma ku waajibay marka sababtii in la helo waa shardi maalan haddii aad tidhaahid waajibaadkii xajka oo kii laga tegay waajib ka mida haddii laga tago soomkiisi aan soomi iyadoo sababkiina aan la haynin oo xajba aadan aadin oo waajibaatulxajna aadan ka tegin ayaad waxaad tidhi waxaan iska soomi soomkii oo xajka wax sabab aad u soomtana ma haysid ma ka ansaxay ma ka ansaxay faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saara fii anwaaci almufdiraati waxyaalaha soomka afuriya oo qofka sooman waxyaalaha afuriya noocyadoodii ayuu u fasaliya halkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa raximahu llahu tacaala waxyaalaha soomka buriya qofku markii shuruuddii aanu soo sheegnay dhammaantood uu oofsado oo soomkiisii u ansaxay waxaa jira waxyaalo ka burin kara hadduu sameeyo waalmubdilaatu waxyaalaha buriya lisowmi soomka buriya casharatun tobanun waxyaalaha soomka qofka ka burin kara toban shay alawalu kan ugu horeeya dukhuulu shay-in shay gelitaankiisii wy shaygaasoo min acyaani dunyaa adduunyada ashyaadeeda ka mida acyaan bimacna alashyaa ayaa loola jeedaa waxyaalaha adduunyada yaalla ashyaadeeda ka mida walow qaliilan walow kaana shay-u qaliilan shaygaasi haba ahaado shay yare ilaljawfi qofka dhexdiisii uu galo camdan min camdin kasna uu dhexdii u galo in dakhala hadduu shaygaasu galay min axadi almanaafidi duleelada mid ka mid a jirka meelaha uu ka duleelo mid ka mida hadduu ka galay manaafidaasoo almaftuuxati ee la furay wuxuu ku yidhi sheekha kan ugu horeeya ee qofka sooman soomkiisa burin kara waa shay ashyaada adduunyada yaalla shay ka mid a haba yaraadee qofka hadduu gudaha shaygaasi uu ka galo uuna u galo si camdiyo kas ah kas biyo ha noqdo cabitaan ha noqdo walow qorowga ha noqdo qoray haddaad laqdid xataa adigoo sooman si kasa cadayga aad ku cadaysanaysid jajabkiisa iyo burburkiisa haddii aad laqdid camdi aad u laqdid soomkii waa kaa buri shardi ma aha cunitaan iyo cabitaan waxa soomka burinaya waxa soomka burinaya cunitaan iyo cabitaan kaliya ma aha haddii cadayga aad ku cadaysanaysid burburkiisa qayb ka mid a haddii aad laqdid oo kas aad u laqdid soomkaaga waa kaa buri hebel walow qaliilan walow kaana haba ahaado shay-an qaliilan shay yarba haba noqdo hadduu doonee ilaljawfi dhexdii uu galay qofka dhexdiisii uu galay camdan min camdin kasuuna u galay laakiin waxaa shardi ah in dakhala shaygaasi hadduu galay min axadi almanaafidi duleelada mid ka mid a hadduu ka galay duleeladaasoo almaftuuxati ee la furay duleelada la furay maxaa loola jeeda ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye tusaale ahaan marka lagu leeyahay haddii gudaha ay wax kaa galaan soomkaagi wuu buray waa markii meel furan shaygu uu kaa galayoo si dabiiciyaba ilaahay markii horeba uu furay maalan sankii oo kale sankii aad wax isaga shubtay guduhuu galay dhegtii aad wax isaga shubtay way furantaha dhegtii afkii aad wax isaga furtay aada isaga shubtay afku wuu furan yahay dabadii meeshii duleeshay ayaad wax isaga shubtay kulligood waa muftiraad waa burinayaan soomka maxaa baxay marka min axadi almanaafid almaftuuxa la yidhi maxaa baxay waxaa baxay meel jirka uusan ka furnayn hadduu qofku intuu iska duleeliyo meelaan hore u furayn ayuu xoog ku duleeliyey markaasuu meeshaa wax isaga shubay soomkiisa ma burayo tusaale ahaan waxaa bannaan qofku isagoo sooman inuu isduro way bannaanta isagoo sooman qofku waa isduri karaa leanna waxaa weeye meesha cirbadda qofka laga gelinayo meel hore u furayd ma aha meel si dabiiciya ilaahay uu u furay horay ma ahan waa meel cirbaddu si qasaba ay u duleeshanayso marka qofku isagoo sooman waa isduri karaa qofku isagoo sooman dhiig uu iska qaadi karaa leannu soomka yacni dhiig haddii layska keeno soomku ma burayo soomka waxa buriyo waxaa weeye waa qofka wax galay ama wax ka soo baxay laakiin matag ah waxa ka soo baxay matag ah ayaa burinaya un qofku marka haddii uu dhiig iska qaado hadduu isduro kulli waxyaalahaasoo dhan hadduu faleenbo yacni daawo ah uu isku mido waxyaalahaasoo dhan soomka ma burinayaan liannahu kama gelayaan manaafid maftuuxa meelo dulduleelo furnaa oo helo u furnaa ma ka gelaya marka waxaa caynta soo gelaya caynta waxaa soo gelaya wa min alcayni addukhaanu almacruuf caynta sharxu wuxuu ku leeyahay waxaa soo gelaya oo ka mid ah dukhaanu lmacruuf dukhaanu lmacruuf qiiqa la yaqaan maxaa loola jeedaa waa sigaarka w sigaarku ula jeedaa qofkii hadduu isagoo sooman sigaar uu cabo soonkiisi waa ka buri soonkiisii wuu ka buray isagoo wax shareecadu aysan ogolayn oo xaaraamaba sameeyey ayuu haddana soomkiina uu iska buriyey lannu shaygu haddii sigaarka waa nooc tumbaakada ka mid a waa nooc tumbaakada ka mid a waxyaalahaas oo dhan waa waxyaalo qofka caafimaadkiisii dhibaato u keenaya shay walba oo caafimaadka qofka dhibaato u keenayana diintu ma ogola wuxuu caafimaadka hadday khatar gelinayaan xaaraan wey leannau ilaahay wuxuu yidhi walaa taqtuluu anfusakum naftiinna ha dilinina marka qofku hadduu sigaarka uu cabbayo waa qof isdilaya oo kaleo sanbabihiisii ayuu dhibaato u keeni waa caafimaad darrawo athaani midka labaad ee soomka burinaya alqay-u matagii wey camdan min camdin kas uu u matago qofkii hadduu si kasa uu matag isaga keeno soomkiisi wuu buray camdan la yidhi maxaa baxay waxaa baxay qofkii matagii hadduu ka soo fakado matagii hadduu ka soo fakado oo si kasa asagu uusan isaga keenin soomkii kama burayo wain lam yarjic yuusanba u laaban minhu shaksigii xaggiisii shay-un minhu min alqay-i matagii xaggiisii shay-un shaybo yuusan ka laabanoo ilaa jawfin dhexdii yuusanba waxba u laaban hadduu doono yacni sheekhu wuxuu ku leeyahay haddii qofku uu matago kas uu isku matajiyo soomkii wuu buray shardi ma aha xataa matagii hadduusan gudaha xataa uga laaban soomkii waa ka buraye matagii haddaadba iska keentay inuu kugu laabto shardi ma aha ama ha kugu laabto ama bannaanka ha u soo wada baxo waa isla mid soomkii waa burahay mar walbaba athaaliu shardiga saddexaad athaaliu waxaan leeyahay mubdilka saddexaad kan saddexaada wax burinaya aljimaacu jimaaci wey jimaaci waa haweenkii oo loo tago raggii iyo dumarkii isku tegayey ayaa ka mid a waxyaalaha soomka buriya camdan min camdin kas qofkii wax u jimaaco soomkii ma halmaamin oo halmaamkuma uusan jimaacin waa camdi kas hadduu u jimaacay xaaskiisii soomkiisi wuu buray walow bigayri inzaalin walow kaana aljimaacu jimaacu haba noqdo hadduu doono bigayri inzaalin mani dejin la-aanba haba noqdo inay biyo ka yimaadaan ama mani ay ka yimaadaan waxba shardi ma ahan alraabicu kan afraad ee soomka burinaya khuruuju lmaniyi manida soo bixitaankeedii wey bitacamudi اlistimnaac mani iska keenidda kaskeeda ay manidu ay ku soo baxday aw ilmubaasharati ama taataabasho uu wax taabtay ay manidii qofkii uga soo baxday walow bigayri jimaacin jimaac la-aanba manidu ha uga soo baxdo wadaalika ka khuruujihi maniga soo bixiddiisii oo kale bilamsi taataabasho uu ku soo baxay waalmucaanaqati qoor isdhaafsi qoortay isdhaafsadeen raggii iyo dumarkii isqabay ay qoorta isdhaafsadeen oo manidii ku soo baxday waalqublati dhunkoosho ay ku soo baxday mucaanaqadaas iyo qubladaasoo bilaa xaa'ilin wax u dhaxeeya la-aantiis ahaaday wuxuu ku leeyahay sheekhu raximahu llahu tacaala kan afraad ee qofka soomkiisa burinaya waxaa ka mid a waa khuruuju lmaniyi bitacamudi اlistimnaac khuruuju lmaniyi waa qofka manidu inay ka soo baxdo bitacamudi اlistimnaac mani iska keenid kaskeedana manidu ay uga soo baxdo isagaa kas manidii iska raadiyey oo kas isaga keenay soomkii wuu ka buray marba haddii kas uu manida isaga keenay waana xaaraam mar walbaba waxyaalahan la yidhaha alistimnaac biliyad xaaraam wey qofku inuu gacantiisa uu biyaha uu isaga keeno ama rag ha noqdo ama yacni haweeney ha noqdo gacanta inuu biyiha isaga keeno xaaraam wey leanna waxaa weeye waa nooc min azina nooc zinada ka mida wey qofku inuu gacantiisa biyo isaga keeno sharcigu ma ogola xaaraan wey lidaalika waxaa jirta qofkii raba adiladeeda iyo faahfaahinteeda muxaadaro waxaa jirta xilli sacuudiga aan joogay aan ka duubay oo muxaadarada la yidhaaho xukmu listimnaac bilyad muxaadaradaa qofkii raba ha soo duubto yacni selafku waxay ka yidhaaheen aayaadka ku soo arooray axaadiista nabigu uu ku xarimay sala allahu calayhi wasalam muxaadaradaasaan ku faahfaahiyey aw ilmubaasharati ama taataabasho manidu ay ku soo baxdo walow bigayri jimaacin jimaac la-aanba manidu ha uga soo baxdo manidii isagaa iska keenay ama qofuu taataabtay xaaskiisii oo kale ayuu taataabtay soomkii uu ka buray wadaalika ka khuruujihi waxaa la mida maniga soo bixitaankiisii oo kale bilamsi taabasho iyo walmucaanaqa walmucaanaqati qoor isdhaafsi manidii ay ku soo baxday waalqublati dhunkoosho manidii ay ku soo baxday mucaanaqadaas iyo qubladaasoo bilaa xaa'ilin wax u dhaxeeya la-aantiis ah oo islaantiisiiyuu qoorta dhaafsaday ama wuu dhunkooday wax maro ah oo u dhexeeyana ma jiraan wuxuu iska xijiyey oo u dhexeeyaa ma jiraan amaa haddii laakiin xaa'il uu jiro hadduu xaa'il uu jiro oo dhar iyo waxbaa ka xiga sidaasaa markaas manidii ay ku timid falaa yanqud soomkiisii markaas ma burayo alkhaamisu kan shanaad ee soomka burinaya aljunuunu waaligu walow laxdatan walow kaana aljunuunu waalidu haba ahaato laxdatan ilmilicsiba ha noqoto laxdadaasoo yasiiratan ee yar ilbiriqsi xataa qofka caqligiisii hadduu ka tago oo u waasho soomkiisii wuu ka buray asaadisu midka lixaad oo soomka burinaya aliqmaa'u mirdaboolm qofkii wuu suuxay waa mirdaboolmay min alfajri fajarkii laga bilaabo ila alguruub ilaa qoraxdu ay ka dhacaysay oo mirdaboolnaa kan waxaa shardi ah suuxidda marka la leeyahay suuxdimaha ama mirdaboolka marka la leeyahay soomkii waa burina waxaa shardiya in camaa jamiica annahaar waa ti aan safiinada ku soo qaadanay in camaa jamiica annahaar waa maalintii oo dhan qofku hadduu suuxsan yahayo amaa haddii xoogaa qofku hal saacoo kale uu suuxo kabacdina uu soo naaxo soomkiisii saxiix wey asaabicu kan toddobaad ee soomka burinaya alifطaaru afuridii wey qabla an yataxaqaqa qofku intuusan xaqiiqsan ka hor uu afuray guruuba shamsi qoraxda dhiciddeedii isagoon xaqiiqsan ayuu iska afuray ow yaqliba qabla an yaqliba calaa dannihi ama maladiisii intaysan u qaalib noqon ka hor ayuu iska afuray guruubuhaa guruubu shamsi qoraxda dhiciddeedii intuusan maladiisu qaalib aysan ku noqon ayuu iska afuray idaa wakhtigiiu afuroo lam yatabayan lahu shaksigaas alxaalu xaaladii iyadan u caddaan gabalkii ma dhacay mise ma dhicin isagoon waxba u caddaan ayuu iska afuray soomkii waa ka buray qaybta toddobaad ee soomka burinaysa wuxuu yidhi sheekhu waa qofku inuu afuro isagoon xaqiiqsan gabalkii inuu dhacay gabalkii inuu dhacay isagoon xaqiiqsan ayuu iskala booday afurkii soomkii waa ka buray ama intuusan maladiisa uusan isdheheen inta badan inta badan uusan u malaynin gabalkii inuu dhacay mala xataa ma hayo khalabatu dannina ma hayo maladiisii kuma badna inuu gabalkii dhacay wax xaaladaho xaaladdiina uma caddaan oo inuu gabalku dhacay iyo inuusan dhicin midna uma caddaanoo saasuu wax isaga cunay ama wax isaga cabbay lianna alasla cadamu alguruub maxaa yeelay sida asalka ah waxaa weeye qoraxdii intaysan dhicin inaysan dhicin qoraxdii asalku sidaas wey xataa hadduu shakiyo athaaminu kan sideedaad oo soomka burinaya duruuqu riddati ridoobidda ku soo darrinteedii wey qofkii waxaa ku soo darriyoo yimid diinka bixid walciyaadu magangalku billaahi ilaahay u ahaaday subxaanahu wa tacaala ilaahan ka magangalnaye qofkii murtaduu noqday isagoo sooman hadda murtad hadduu noqdo isagoo sooman soomkii wuu ka buray ataasicu kan sagaalaad ee soomka burinaya duruuqulxaydi xaydka ku soo darrintiisii wy aw innifaasi ama nifaaskii ku soo darrintiisii wy haweenaydii iyadoo sooman ayaa xaydka ku yimid soomkii wuu ka buray ama haweenaydii iyadoo sooman ayay umushay ay wax dhashay soomkii wuu ka buray alcaashiru midka tobanaad alwilaadatu dhaliddii wey dhaliddaasoo almasxuubatu ee lala saaxiibiyey bilbalali qoyaan lala saaxiibiyey haweenaydii way dhashay waxa ay dhashana wax qoyan wey carruur qoyan ayay dhashay kitaabku hadda wuxuu yidhi almasxuubatu bilbalal waxaad mooddaa marka sheekhu inuu leeyahay haddii carruurkii uusan qoyanayn oo lacalla biqudrati illaahi carruurkii uu qallalan yahay soomkii inuusan burinaynin laakiin waa daciif لأnn waxa weeye sida raajixa waxa weeye laa farqa bayna alwilaadati almasxuubati biاlbalal wa gayriha sida raajixa oo culimmadu ay rajaxeen qofku ama ha dhasho welad qalalan caruur qalalan ha dhasho ama ha quyanaado mar walbaba soomkii waa buray wax qalalan ha dhasho ama wax qoyan ha dhasho walidaalika sharax wuxuu ku leeyahay ama almujaradatu can اlbalal dhaliddii laga dhartiray qoyaanka bian kaana alwaladu jaafan waladku waa inuu qalalan yahay fawajhaani laba wajiha ku sugan asaxuhumaa albutlaan sida saxdaa waxa weeye in soomkii uu burayo xataa haddii waladkii uu qalalan yahay qiyaasan cala alxayd iyadoo looga qiyaas qaadanayo xaydka lianna kullan muujibun lilgusli maxaa yeeley mid walba wuxuu waajib yeeli qubays waman shaksi shaksigaasoo afdara afuray caamidan xaaluu yahay isagoo u kasaya fii ramadaana ramadaankii dhexdiisii kas u afuray ow amase nasiya halmaamay fiihi ramadaankii dhexdiisii anniyata niyadii halmaamay leylan fii leylin habeenkii niyadii halmaamay wajaba calayhi shaksigaa waxaa ku waajibaya alimsaaku afaysasho inuu afaysto waxna uusan camnin waxna uusan cabbin ayaa waajib ku ah baqiyata annahaari maalinta baaqigeedii inuu afaysto ayaa waajib ku ah masaladan wuxuu la jeedaa sheekhu raximahu llahu tacaala qofka haddii kas bil ramadaan dhexdeedii uu afuro ama uu niyadiiba halmaamo waagu markuu beriyo subaxii markii la gaaray ayuu wuxuu ogaaday xalay inuusan niyeysan uu soo xasuustay qofka isagana waxaa waajib ku ah maalinta inta ka dhiman saacadaha ka dhiman inuu afaysto waajibu afaysiga waxaa loola jeedaa bimacnaa laa yatanaawalu mufdiran wax yacni qofku lacalla hadduu soomanaan lahaa soomkiisa ka burin lahaa ma samaynayo lacalla hadduu qofku soomanaan lahaa wax soomka ka burin lahaa ma samaynayaa loola jeedaa imsaaka wakadaa waxaa la mida oo afaysashadu ay ku waajibi man shaksiyaa la mida shaksigaasoo tabayana lahu shaksiga uu caddaaday hubuutu ramadaana ramadaan sugnaanshihiisii uu caddaaday ahnaa'a yowmi shaki maalinta shakiga dhexyaalkeedii uu ramadaanku u caddaaday masaladan wuxuu la jeedaa sheekhu raximahu llahu tacaala qofkii isagoo shakisan oo walaacsan oo ku shakisan maanta shacbaan aakhirkiisii miya mise waa ramadaan bilowgiisii isagoo sidaa u walaacsan oo ku shakisan ayaa qofuu u kalsoon yahay qofuu ku kalsoon yahay wuxuu ku yidhi anaaba arkay bishii bishii ramadaan aniga arkoo maanta ramadaan wey qofkaas isagana waxaa ku waajibaya imsaak inuu afaysto saacadaha ka dhiman maalintii inuu imsaak sameeyo ah waajib wallahu subxana